bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warkii habeen ee warbaahinta cadaado efm siddeetan iyo siddeed dibic shan qodobada aad ku maqli doontiin dhegaystayaal hadduu allah booda la ogolaado waxaa uu door karoona afar sano kadib dagaalyahanada ururka al-shabaab oo shaaciyey tirada raggii fuliyey weerarkii westigate howlgallo gaar ah oo ka socda deegaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha usle maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle oo maanta gaaray magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan kulamana la qaatay odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi wakiilka midowda afrika oo sheegay inay kor u korartay carruurta soomaaliya lagu askareeyo kulimo ka tirsan ciidamada midowda afrika amisom maanta lagu weeraray gobolka shabeellaha dhexe shirka golaha amniga oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya akhbaaraadka caalamka dhegaystayaal qodobada aad ku maqli doontiin habeenkan caawa hadduu allah boodul ogolo waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha xilkaasi haya dalkaasi kenya uhura kenyatta oo sheegay in go'aankii maxkamadda dalkaasi dhowaan ka soo baxay uu ahaa mid afgembi ah qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontiin warkaiyo habeenimo hadduu allah wadala ogolaado ee u diyaargarooba warkaasi oo faahfaasan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
markii la kulantay habboon dhegaystayaal waa habeennimo khamiisa jimcana ay soo gelayso taarikhdan ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sanadda labada kun toddobiyo tobanka kuwaasina waxay hayeen qodobada ugu doorkoraan warkayaga haatan kusoo dhawaada warkii habeen oo faahfaahsan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gaar ahaan xarunta degmada kaxda maanta waxaa lagu qabtay shirka golaha amniga maamulka gobolka banaadir kaasi oo la qabto maalin walba oo khamiis ah shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir taabid cabdi moxamed wasiirka amniga xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed cabdulaahi maxamed cali sambalurshe taliyayaasha ciidamada qeybta gobolka banaadir taabid cabdi moxamed guddoomiyaha gobolka banaadir oo shirka kadib warfidiyeenka la hadlay ayaa waxa uu sheegay in shirkan maanta in aada looga dardargeliyey arrimaha amniga maadaama maalimihii dambe magaalada muqdisho ay ka dhaceen falal amniga lidi ku ah guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid cabdi moxamed ah ayaa sheegay in lagu wada ballamay in la xaqiijiyo xasiloonida caasimada soomaaliya taasi oo iska kaashanayaan hay-adaha amniga dowladda hoose iyo shacabka soomaaliyeed intaasi kadib wasiirka amniga xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta marti ku ahaa kulanka golaha amniga ayaa sheegay in magaalada muqdisho dadka ku nool ee wata gawaarida maanta wixii ka dambeeya in ciidamada aysan weydiin doonin kaar aqoonsi ah marka laga reebo xilliyada ay tegayaan xarumaha dowladda muddo afar sano kadib dagaalyahanada ururka al-shabaab ayaa shaaciyey tirada raggii fuliya weerarkii westigeeda mool ee magaalada nairobi caasimada dalkaasi kenya koob iyo labaatankii setembar ee sanadkii labada kun saddex iyo tobankii afar sano ka hor maanta oo kale waxaa dhacay weerarkii lagu qaaday xarunta ganacsiga westigate mool ee magaalada nairobi ee caasimada dalkaasi kenya weerarkaasi oo ururka al-shabaab ay ka dambeeyeen waxa uu ahaa midkii ugu khasaaraha badnaa ee lagu qaado dalka kenya tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo sagaashankii xilligaasi oo uu dhacay weerarkii lagu qaaday safaaradda maraykanka ee magaalada nairobi shabaabka weerarkan si faahfaahsan uma aysan hadlin waxa ay sheegeen in uu jawaab u ahaa ciidamada kenya ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya qaybna ka ah ciidamada amisom kuwaasi oo soomaaliya yimid labada kun koob iyo tobankii dagaalkan kula jira ururka al-shabaab saraakiisha ciidamada dowladda kenya oo si faahfaahsan aan u sheegin halka ay iska soo abaabuleen raggii weerarka fuliyey iyo tiradooda ayaa sheegay weerarkaasi in ay ku geeriyoodeen toddoba iyo lixdan qof oo isugu jira muwaadiniin reer galbeed ah iyo sidoo kale muwaadiniin u dhashay dalka kenya oo ka dukaamaysanayay halkaasi maleeshiyada al-shabaab ayaa markii ugu horeysay sheegtay in weerarkii labada kun saddex iyo tobankii lagu qaaday xarunta ganacsiga ee wastigeda mool ay fuliyeen afar dagaalyahano oo hubaysan kana tirsanaa ururka al-shabaab inkastoo shabaabku ay shaaciyeen tirada raggii fuliyey weerarkaasi westigeeda haddana ma aysan soo bandhigin magacyada ragga weerarkaasi geystay iyo waddamada ay u kala dhasheen howlgallo ayaa waxaa laga bilaabay deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka socda howlgal lagula dagaalamayo ururka al-shabaab si guud ahaan looga safeeyo deegaanada ay kaga harsan yihiin maamulka koonfur galbeed taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybta lixdanaad ibraahim aadan yarow ayaa toddobaadkan safar shaqo waxa uu ku tagay degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka bokola ibraahim aadan yarow oo la hadlay warfidiyeenka ayaa ujeedada safarkiisa waxa uu ku sheegay in uu ahaa ogaanshaha xaaladaha ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan gobolka bokool iyo sidii looga dhiiragelin lahaa howlgalka ay kula dagaalamayaan ururka al-shabaab haatan halka iyo hirshabeelle madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan isagoona halkaasi kulmo kula qaatay odayaasha ah iyo waxgaradka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warbixin amuurtan ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wariyaheenna ayaan axmed maxamed
madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabelle maxamed cabdiwaar iyo wafdu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kadib safar uu saakay kaga ambabaxay magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ahaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamanka maamulka hirshabelle waxaana si weyn garoonka dayuuradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ugu soo dhoweeyey maamulka gobolka tan degmada saraakiisha ciidamada dowladda iyo ciidamada amisom ee ku sugan gobolka hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intaas kadib madaxweynaha hirshabelle ayaa kulamo gooni gooni ah la qaatay maamulka gobolka odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidamada waana ayaa dhinacyada uga mahad celiyey marka hore soo dhoweynta ay u sameeyeen waxa uuna ka dalbaday in lagala shaqeeyo sidii hirshabelle ay u gaari lahayd horumar baahsan isagoo si gaar ah uga codsaday in xoogga la saaro arrimaha ammaanka socdaalkan ayaa ah kii ugu horreeyey ee madaxweynaha hirshabelle uu ku tago magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maalmo kadib markii lagu doortay magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ammaanka magaalada beledweyne ayaa aad loo adkeeyey waxaana xiran waddooyinka qaar oo lagu arkayo ciidamo hubaysan kuwaasi oo ka foojigan suurtagelnimada ah in al-shabaab ay weerar geystaan inta madaxweynuhu uu ku sugan yahay magaalada beledweyne iyo tobankii bishan ayaa maxamed cabdiwaare lagu doortay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle kadib doorasho adag uu la galay sideed musharax waxaana lagu wadaa toddobiyo labaatanka bishan in caree masaar loogu sameeyo magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle wakiilka midowda africa ayaa sheegay in ay korortay caruurta soomaaliya lagu askareeyo wakiilka midowda africa u qaabilsan arrimaha soomaaliya danjire faransico madira oo la hadlayay ilaa iyo lixdan sarkaal oo soomaali ah oo tababar loo soo xirayay ayaa sheegay in caruurta oo colaadaha loo adeegsado ay ku badan tahay gudaha soomaaliya danjire faransico madira ayaa waxaa uu xusay in caruur badan oo soomaali ah in dagaalada loo adeegsado oo la askareeyo waxa uuna xusay in inkastoo uusan xilin tirada guud ee caruurtaasi ay jiraan caruur fara badan oo hubaysan wakiilka midowda afrika soomaaliya waxa uu sidoo kale uu hadalkiisa ku sheegay in ururka al-shabaab ay yihiin cidda uga badan ee caruurta dagaalada u adeegsata waxa uuna intaasi ku daray in ururka al-shabaab dagaalamayaashooda uga badan ay caruur yihiin taasina ay ka hor imaanayso xeerka caalamiga ah ee dhowrista caruurta wakiilka waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la qaado tillaabo deg deg ah oo lagu xadidayo ama looga hortegayo in caruurta colaada loo adeegsado lagana ilaaliyo inay ku biiraan ururada argagixisada sidoo kale safiirka ingiriiska ee soomaaliya ayaa isna dhankiisa sheegay in askaraynta caruurta ay tahay wax waxa ugu weyn ee xilligan bulshada caalamka ay ka walacsan yihiin dhowr jeer hore ayay soo baxeen warar sheegaya in caruurta dagaalanta ay aada uga badan yihiin gudaha soomaaliya inkastoo aan lahaynin tirada rasmiga ah haddana inta badan waxaa eedda dusha laga saaraa ururka al-shabaab oo ah urur hubaysan oo soomaaliya ka dagaalama waa tahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan warkii habeen ee radio wacdaad oo si toosa idinkaga imaanaya stuudiyaha koobaad ee warbaahinta f m sideetan iyo sideed dhibic shan kulinyo ka tirsan ciidamada midooda africa amisom ayaa maanta waxaa lagu weeraray gobolkaasi shabeellaha dhexe wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe waxa ay kusoo waramayaan in dagaalamayaasha al-shabaab ah ay qarax miino ah la beegsadeen kulinyo ka tirsan ciidamada midooda africa amisom oo marayay inta u dhexaysa deegaanada alifool dheere iyo sidoo kale degmada mahadaay oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha dhexe qarax ayaa la sheegay in uu haleelay gaari ay wateen ciidamada midooda africa amisom sida ay xaqiijiyeen goobjoogyaal ku sugan halkaasi dhinac kale war lagu qoray warbaahinta taageerta ururka al-shabaab ayaa lagu sheegay in shabaabku ay gubeen gaari tow ah oo ay wateen ciidamada amisom ciidamada amisom oo weerarkan qarax ahaa lagu qaaday ayaa la sheegay in ay kasoo baxeen fariisan ay ku leeyihiin deegaanka califool dheere kuwaasi oo u socday degmada maxadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ma jirto weli wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada amisom oo ay uga hadlayaan qarax loo dhigay kulanyada ka tirsaneed ciidamada midooda africa ee amisom waa tahay dhegeystayaal haatan akhbaaraadka caalamka madaxweynaha dalkaasi kenya uhura kenyatta ayaa waxa uu afgembi ku tilmaamay go-aankii dhowaan ka soo baxay maxkamadda sare ee dalkaasi kenya madaxweynaha dalka kenya uhura kenyatta iyo ku-xigeenkiisa william ruto ayaa ku tilmaamay afgembi dhanka garsoorka ah go-aankii ay maxkamadda uga sarreysa ku laashay guushii ay doorashada ka gaareen madaxweynaha oo ka hadlay kulan uu aqalka madaxtooyada waddankaasi kula yeeshay qaar ka mid ah hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari ayaa waxa uu layaab ku tilmaamay in shakhsiyaada ay wax walba bedelaan madaxweyne uhuro kenyatta ayaa ka jawaabay go-aankii faahfaahsanaa ee shalay ay shaaciyeen garsoorayaasha maxkamadda ugu sarreysa kenya oo sharxay sababta ay natiijada doorashada u laaleen waa tahay dhegeystayaal guudahan waxaa inta ku dhan warwixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray habeenkan caawa aad kala socoteen radio adaado siddeetan iyo siddeed dibic shan habeennimadan caawa warka waxaa idiin soo saaray si toosan halkan idinkala socodsinay anigoo ah xasan caladaaro waxaa idin farsameynaysay ayaan axmed maxamed ciddii warkaygiisa waxay dib ugu daalan karaan bejkeena internetka aynu ku leenahay ee radio adaado dot com warkan mid ka xigantayna dib u kulmeen waa xasan caladaaro idin leh nabadgelyo